galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti bisha sebtembar ee sannadka labada kun iyo labaiyo labaatankana waa toban waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o e waxaa ka mida dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ka taageeraysa gobolka hiiraan ee soomaaliya dagaalka uu gobolkaasi kula jiro maleeshiyada ururka al-shabaab bulshada gobolka hiiraan dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada al-shabaab taas oo aan muujinayno garabtaagnida aan garab taagannahay bulshada howlgalka ku jirto aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad ciidan raashin shidaal iyo ambalaasyo ay ka howlgalaan
sidoo kale waxaan idin haynaa qabanqaabada shir deg deg ah oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada oo muqdisho ka socota aad baan ugu faraxsanaha inaan noqdo kii ugu soo horreeyey iyadoo shir oo ka dhacayo waxaa ugu muhiimsan ee shirkaasi kow laba saddex afarra ugu horraynaya taarinta amniga iyo tallaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadiya ay qaadayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo aan isku tashi samayno balshabaab iyo go'aanka laga gaadhi lahayo sidii loola dagaalami lahaa
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxda sare ee soomaaliya ayaa la filayaa in shir ay isugu yimaadaan labada maalmood ee soo socda magaalada muqdisho shirkan wada tashiga qaran oo uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isugu yeeray madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ayaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha siyaasadda amniga iyo mushkiladda bani'aadminimo ee soomaaliya ay wajahayso madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo ka mid ah madaxda ka qaybgelaysa shirka ayaa markii maanta uu ka soo degay magaalada muqdisho waxa uu sheegay inay doonayaan in madaxda soomaalidu ay go-aano ka gaaraan sidii loo taageeri lahaa kacdoonka shacabka ee ka dhanka al-shabaab ee ka bilowday gobolka hiiraan iyo galgaduud cid walba oo aan la hadalno waxay nagu tiraahdaa isku tashta soomaaliya ha isku tashato marka waxaan doonaynaa in aan ka arrinsanno sidii laga yeeli lahaa arrimaha uu ka mid yahay dagaalka ka dhanka al-shabaab ayuu yidhi axmed madoobe shirkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo weli aynu ognahay muran soo kala dhex galay wasaaradda maaliyadda ee dowlad federaal dowladda goboleedyada iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan maamulka iyo shacabka gobolka shabeelle ayaa bilaabay in ay iyagu ka taageeraan dadka gobolkaasi hiiraan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maamulka shabeelle ayaa saanad military raashin iyo agab kaleba waxa ugu deeqay gobolka hiiraan xaflad kooban oo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte uu kula wareegayay deeqdan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada feerfeer ee dhinaca etoobiya ciidamada dalkaasi ukrain ayaa guulo cusuba ka sheegtay weerarkooda ka dhanka ciidamada ruushka ee ku sugan bariga dalkaasi iyaga oo la wareegay tuulo aada u weyna waxaana la sheegay inay kusii siqayaan dhanka iskoosyada gaadiidka ee muhiimka ah diblomaasi sare oo maraykan ah iyo madaxa nato ah ayaa xusay horumarka la gaaray balse waxa ay ka digeen dagaalku in uu sii socdo muddo bilo ah madaxweynaha dalka ukrain volodimir zelenski ayaa waxa uu ku bogaadiyey militariga guulaha ay ka gaareen bariga isaga oo markaasi ku sheegay khudbadda u jeediyo oo muuqaal ahayd in ciidamada ukrain ay dib u qabsadeen in ka badan soddon deegaan oo ku yaala gobolka kharkif tan iyo markii uu bilowday weerarka iska caabinta ah ee halkaasi ee toddobaadkan militariga ukrain ayaa sheegay sidoo kaleeto inay bilaabeen weeraro cusub oo ay ku qaadeen buundooyinka ruushka uu isticmaalo in sahayda webiga dember ilaa kharsan ay murto oo ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee ruushka u qabsaday iyo gobolka ku dhow warkeena dhegeystayaal waa naga intaas halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington aan ku bilownay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaana maamulka iyo shacabka gobolka shabeelle ayaa bilaabay in ay ka taageeraan dadka gobolka hiiraan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maamulka shabeelle ayaa saanid militari raashin iyo agab kaleba waxa ugu deeqay gobolka hiiraan wariyeenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa maamulka gobolka shabeelle ee dalka etoobiya kala wareegay deeq ka kooban raashin shidaal saanad ciidan iyo laba ka mid ah gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaano ambalas oo loogu talagalay in lagu xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab aadan axmed sooyaan guddoomiyaha gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa agabkan kula wareejiyay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte xaflad kooban oo lagu qabtay degmada feerfeer dhanka dowladda ethoobiya bulshada gobolka hiiraan dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada al-shabaab taas oo aan muujinayno garabtaagnida aan garab taagannahay bulshada howlgalka ku jirto sida xun cadownimada arxandarada leh ay ula tacaamuleen kooxda argagixisada ee al-shabaab taas oo aan ka danqannay aanan u keennay naha maamulka iyo bulshadaba saanad ciidan raashin shidaal iyo ambalaasyo ay ka howlgalaan oo ujeeddadu ay tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ee lagula jiro waxaan muujinaynaa taageerahan ma aha kii koowaad ee aan bixinno ma aha kii labaad mana noqonayo kii u dambeeyey hadduu alla idmo inta uu howlgalka socdo ay dhibaatada ku hayaan bulshada waan garab taagnaanaynaa maadaama ay yihiin bulsho dhiig iyo dhaqan iyo derisnimaba aan wadaagno in yacnaha walaalahaano aan garab taagannahay wixii dhibana waxna dhiba uu yahay wixii dheefiyana waxna dheefiya uu yahay aanan la dhimanayno hadduu alla idmo waxaanan maamulkii gobolka mudane cali jeyte iyo bulshadii howlgalka ku jirtay aan ku wareejinnay alaabta maanta aan keennay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa ka mahad celiyey taageerada walaalnimo ee ka soo gaartay maamulka iyo shacabka soomaalida ethoobiya waxaa nalaga taageeray howlgallada aan ku jirna ee aan kula jirna al-shabaab ma aha inaan qabaa'il soomaaliyeed ku duulayno ma aha in maxay wax kale lagu qabanayo ma aha waxaa lala dagaalamayaa oon haddana ka wada hadalnay horena beri hore aan uga wada hadalnay al-shabaab sidii looga saari lahay waddan iskaashi ciidan iyo mid bini'aadannimo iyo mid soomaalinimoba taageeradu waa cadowgaas sidii looga sifay lahay dalka kaasoo noqday arxanlaawey aan cidu u aabba yeela aysan jirin waxaana laga kaalmeeyey dagaalka aan kula jirno al-shabaab dhowrkii bilo oo lasoo dhaafo sidaan u dhammaystiri lahayn baa nalaga caawinayey nalagana kaalmeeyey waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa dowlad deegaanka soomaalida madaxdaysa sare iyo kuwa nala joogaba waxaannu mahad ballaaran u jeedinaynaa ciidamada ka howlgala halkaa dowlad deegaanku leelayo boliis waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa shacabka soomaaliyeed ee dowlad deegaanka meel kastoo ay joogaanba
ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maxamed axmed gurey ayaa waxa uu sheegay in dadka reer hiiraan ay ka go-an tahay la dagaalanka kooxda al-shabaab waxaana uu ballan qaaday in garab istaagoodu uu noqon doono mid joogto ah
waxaa noo muuqatay inay dhab ka tahay la dagaalanka ama iska fogeynta shabaabka oo maatadii iyo waayeelkii iyo aan cidna cayminin oo ay u dambeysay dhacdadii laba toddobaad horteed ay ka geysteen gobolka afartan ka badan oo dad oo masaakiin ay ku laayeen gaadid ay ku gubeen iyo waxyaalo daruuriyaada dadku ay lahaayeen marka maadaama shacabku ay diyaar yihiin inay ay iska caabiyaan ama iska celiyaan ay diidaan fikradda xagjirka ah iyo iyo inay la macaamilaan ama ay wax iswadaarsi la yeeshaan al-shabaab annaguna waa wadaynaa inaan garab istaagno inta awoodeenna ah deeqo tan ugu dambayn mayso insha allah kuwo kalena ay ku xigi doonaan wayna dhiirigelisay say dadkaasi ay ula dagaalameen dhiirigelin bay mujtamaca kale soomaaliyeedna u tahay annagana waxay noo ay na tustay inuu in dad badan oo diidan fikirkooda weli oo aad u fara badan oo shacaba ay joogaan marka waa arrintaan baan maanta meesha u nimid waanan wareejinay
ilaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ayaa dagaallo u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda soomaaliya waxa uu ka socday qeybo ka mid ah gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana muqdisho waxaa ka socda diyaargarowga shir deg deg ah oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu isugu yeeray madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee soomaaliya magaalada muqdisho qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee shirkani ka qaybgelaya ayaa muqdisho gaaray waxaana shirkan oo la filayo inuu qabsoomo labada maalmood ee soo socda madaxdu ay kaga hadli doonaan arrimaha amniga iyo sidii dowladda ay u taageeri lahayd kacdoonka shacabka ee ka dhanka al-shabaab ee ka bilowday gobolada qaar gaar ahaana hiiraan iyo galgaduud wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
shirkanoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku qasuumay madaxda maamul goboleedyada ayaa ka furmi doona magaalada muqdisho filla soomaaliya ayaa ugu yeerta madaxda maamul goboleedyada inay kasoo qayb galaan shirka dhici doona aqalka madaxtooyada soomaaliya loogana hadlayo xaaladda xilligan dalka uu ku sugan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku qasuumay madaxda maamul goboleedyada kasoo qaybgal shiri ka wada qaybgeli doonaan dhammaan madaxda maamul goboleedka iyo kuwa dowladda dhexe federaalka soomaaliya warar lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay v o a in shirka si gaara diiradda loogu saari doono xaaladda abaareeda ka jirta dalka la dagaalanka al-shabaab arrinta deen cafinta iyo khariirka dowladda dhexe ee maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maanta soo gaara muqdisho ayaa ka hadlay ujeedka shirka uu ka qaybgeli doono
aad baan ugu faraxsanaha inaan noqdo kii ugu soo horreeyey iyadoo shir uu ka dhacayo waxaa ugu muhiimsan shirkaasi kow laba saddex afarna ugu horreynaya taarinta amniga iyo tallaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadi iyo ay qaadayaan in deegaanada kalena idaada laga bilaabayo aan isku tashi samayna balshabaab iyo go-aanka laga gaadhi lahayo sidii loola dagaalami lahaa iyadoo aanaan lahayn hadda uun dadka isabaabulo loola qori qaado bale intii wixii la habeeyo dagaalkaas sidii aan ujeedadiisa u gaadhi lahayn saaxiibada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka kulmi doonana waxa ugu muhiimsan waxay tahay marxaladda maanta waddanku ku jiro sidaan uga gudbi lahayn in la gaadho oan isku tashanno qof walboo hadle wuxuu leeyahay soomaalidu iyadoo ha isku tashato isku tashigeenu wuxuu kona inaan inagu go-aan gaadhno inagu wax qabsanno ciddii waxnala qabanaysa markaas waxnala qaban karta shaqadaasna muhiimadda shirkayagu waa inaan isweydiinno bal fadhigiina laga kaco taagtaag badanna ma jira ee waddankana horey loo riyo shaqo xooglaalaal qabta aad baad u mahadsantii salaam calaykum raxmatullahi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markuu soo ilaaday shirka muqdisho uu kula yeelanayo madaxda maamul goboleeda kadib waxaa lagu wadaa inuu u ambabaxo dalka maraykanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dhegaystayaal kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan in ka badan koob iyo labaatan qof oo rayid ah ku dishay intaa u dhexaysa magaalooyinka maxaas iyo beledweyne ee gobolka hiiraan iyadoo sidoo kalena gubtay sagaal baabuur oo rakaab ah iyo badeecado kala duwan oo ay u sideen degmada maxaas dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray siddeed iyo toban qof oo ka mid ahaa rakaabkii gaadiidka la gubay halka saddex qof oo kalena ay dhinteen kadib markii gaarigii ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday meel u dhow deegaanka al-shabaab ay baabuurta ku gubtay sida uu v o eda u sheegay gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo u waramay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
oo u dhawo saas uga fogeynay soo galeen oo wadaday soo galeen meelay degalaayeen ma ahan eriya saafay helay marka eriya lagu ogaayay ma ahan nimankaana wadada usoo galeen marka baabuurtana degmada maxaasid usoo abtay dadkuna dadkii degmada maxaasid waayeen baabuurtana sagaal baabuur oo dadka calaliha waayeen sideed iyo toban qofoodna way ku dileen saddex qofoodna dilii meena kola kacday warbaahinta taageerta al-shabaab waxa ay leeyihiin waxa aan dilnay waxay ahaayeen maleeshiyaadka macuusley baabuurta aan gubnayna waxay ahaayeen saanad loo waday iyo cunto u socotay wallahi walaalow warkooda ilaa hadda la sheega mabuu qabana warkoodu qabatan male dad shacabay maalixday maalin gowracaan naftooda iyo dhiigooda banaysteen dad shacabay macuuslada ma ahayn waxa macuuslada taageerayna dadkoo dhan maa hadda taageero soomaalidoo dhan maa taageerta inta muslimaa taageerta laakiin dadkaas dad macuuslada oo hadda qoray watamaya dad shacabay ahaayeen haddii macuuslada yihiin maba dili lahayn inaga iska celi lahayn dad shacab oo birmageyta oo qoray watay ahayn oo caruur iyo rag waaweyn inta ka dhexaydaba koob iyo kamid ah
maalmihii u dambeeyey waxaa gobollada hiiraan iyo galgaduud ka socday howlgallo qabaa'ilada deegaanka ay ka wadeen kuwaas oo dagaallo kala hortegay kooxda al-shabaab xoogagga macawisleyda oo ah qabiilo is-abaabuley ayaa hogaaminaya dagaalka shacabka ay ku doonayaan in deegaanadooda ay kaga xoreeyaan kooxda shabaab oo ay sheegeen inay dhibaato badan ku qabaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay dhaqdhaaqyada qabaa'ilada ee ka dhanka ah al-shabaab ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay jawaabaha ay shacabka ka bixinayaan ficilada kooxda al-shabaab waxaan laakiin ugu hambalyaynayaa sida ay uga jawaabeen shacabka soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed ayaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin jawaabaha ay bixinayaan iyo siday isooga celinayaan runtii way ku mahadsan yihiin xukuumadda iyo dawladdu way garab taagan tahay jawaabaheedana waa way arkeen haddana way sii arki doonaan wayna sii garab taagnaanayaan ilahay edankiis waxaa inoo ballana inaan dadkeennu iswacyigeliyo waxaa inoo ballan ah guri laguma noolaan karo masaska yaryar ee guryaha ku jira inaan bannaanka usoo saaro waa la xanuujiyaa cadowga markaad dagaal ku jirto markuu xanuunsado waxaa lagu yaqaanaa reactionkiisa iyo jawaabta uu bixiyo jawaabta uu bixiyo hadday noqoto mid naflacaariya oo waxaa hadda dhacayood aragteen micnaheedu canugu wuu dhintay waa daciif ha ka hadhin gabadhaa soomaaliyeed bay dilayaan canuga soomaaliyeed bay dilayaan dowladnimaday hortaagan yihiin noloshay hortaagan yihiin soomaaliya inuu cad u haystay go'aan ku gaadheen oyse ahaato
dhinaca kale dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa toddobaadkan ka dhacay deegaanka ceeley oo qiyaastii sagaal iyo toban kilomitir bari ka xigta degmada maxaas waxaana ku dhintay ku dhowaad saddex iyo toban qof abaabul iyo dhiilo colaadeed ayaa weli ka taagan deegaano badan oo hoos taga degmada maxaas ciidamada dowladda ayaa toddobaadkan la wareegay tuulada dabayoodle oo hoos tagta degmada bulaburde halkaas oo kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen bar kontarool oo cashuuraha ay ku qaadi jireen haddaba sidee ayay kooxda al-shabaab u saameyn kartaa dagaalada qabiilada ay ka wadaan gobollada qaar sideese dowladda soomaaliya ay uga faa'iidaysan kartaa su-aalahaasi ayaa wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan uu weydiiyey maxamuud sheekh xuseen oo degan gobolka virginia ee dalkan maraykanka kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka
jamaal waa mahadsan tahay waxaa lagu macnayn karaa weerarka ka dhacay ee gobolka hiiraan inuu uu kasoo horjeedo dhaqdhaqaaqyadii meesha ka bilowday oo ahay in laiska celiyay nimankan marka taas ayaa keentay inay ayagana jawaab ka bixiyaan oo macnaheeda ay taa lagu fasiri karo inay leeyihin waa idinla so- waa idinla soconaa dhaqdhaqaaqyada joojiya waa tahay waxaa jiray xildhibaano ee federaalka ka socda iyo kuwo kale ee mas-uuliyiin gobolada qaar gaar ahaan galmudug iyo hirshabeelle oo kale oo booqanayay furmaha dagaalka taageerayay kooxda la magac baxday macawisleyda oo shabaab meelo badan dagaal kula galay arrintani saameyn intaa lag ay ku yeelan karaysaa howlgalladii ay kooxdaasi waday ma laga yaabaa in ay dhiirigeliso mise waxaa laga yaabaa inay baqdingeliso oo ay joojiso howlgalladii ay dadkaasi wadeen macnaheeda eh, dhibaatada ay geysteen al-shabaab waxay macno u tahay in eh, signal in in loo- baaq loo diraayo dadkii dhaqdhaqaaqyada meesha ka socday oo la rabo in lagu cabsi geliyo laguna joojiyo marka waxay ku xiran tahay hadba dadka deegaanka sida ayaga ay isu dhiirigeliyaan ayna ugu istaagaan amnigooda iyo eh, dantooda guud taageerada dowladda muhiimad intee gaar ah ayay u yeelan karaysaa dadka dhaqdhaqaaqyada shabaab diidka ay ka wada qeybo ka mid a gobolada dalka Een, horta dowladda way cusub tahay oo hadda dhow ayaa la doortay madaxweyne xasan hadduna soo dhisay wasiiradii wixiina hadda ay ku cusub yihiin laakiin waxaa fiicnaan lahayd madaxweynaha dadka la shaqaynayo amniga sida ciidamada generaalada dadka haysto in ay noqdaan laba mid in la bedelo oo dad madaxweynaha la shaqayn kara meesha la keeno oo- ama i- ama kuwa jooga in kalsooni la siiyo oo si ay madaxweynaha oo la shaqayn karaan si amniga loo ilaaliyo marka taas ayaa dowladda la kuman istraatiij istraatiijig fiican macnaha aragti fiican inay ka qaadato sida amniga khaasatan magaalada muqdisho kadibna meelaha kaloo la gaari karo loo loo adkayn karo am- amniga
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo degan gobolka virginia ee dalka maraykanka kana faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda wuxuu u waramayey wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan yuusuf xuseen jimcaale u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in isaga oo tix raacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka in yuusuf jimcaale uu u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa caasimadda muqdisho madaxweynaha ayaa ku saleeyey magacaabistan aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye yuusuf xuseen jimcaale oo horey xilkan usoo qabtay door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska caasimadda muqdisho iyo guud ahaan gobolka banaadir ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay gudoomiye yuusuf jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda dib u heshiisiinta xoojinta wadashaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa horey usoo qabtay xilkan oo uu hayay intii u dhexaysay bishii nofembar ee ilaa iyo bishii abril ee xilligaas oo sidoo kale uu magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned cabdiqaadir maxamed mursal haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan idin soo jeedinayaa anigo ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan ku soo dhowaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya ee toddobaadkan ibraahim waxa uu naga soo gaaray daahir jaamac iyo maxamed yuusuf iyo ibraahim suldaani iyo maxamuud maxamed ciise dherjiye baa la yidhaahdaa iyo sacad muuse bashiir iyo maxamed cabdulqaadir barre iyo axmed jibriil cabdi ciro ku magac dheer iyo axmed daawuud ismaaciil iyo faysal maxamed maxamuud iyo farxaan cali yoonis iyo jaamac maxamed iyo cabdiraxmaan ismaaciil ciise oo loo yaqaano cabdo iyo maxamed maxamuud iyo saaxiibo kaloo fara badan oo lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi cudha baa layidhi iyo faadimo maxamuud xasan oo labadii bisha sideedaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada oslo ee dalka norway waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana rabbi ha idinkala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda saare xasan baaruud iyo qoyskeeda aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda asad xasan baaruud iyo qoyskiisa ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa axmed xirse cali iyo qoyskiisa mahad xirse cali iyo qoyskiisa cabdi xirse cali iyo qoyskiisa jaamac xirse cali iyo qoyskiisa nuur xirse cali iyo qoyskiisa iyo maxamuud xirse cali iyo cali xirse cali waxaana dhammaantood ay taanid gaarsiinayaan aadan maxamed xirse iyo khayr cali nuur oo wiil uu ugu dhashay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaado waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara waxaa kaloo hambali taalamid ay gaarsiinayaan xasan maxamed xirse iyo qadan cabdulaahi axmed oo iyaguna uu wiil ugu dhashay magaalada burco oo ay leeyihiin soo barbaar heesta ugu horreysa ee barnaamijka ee toddobaadkan dhegaystayaasha aanu hayno waa heesta alkudhageedu yahay soo noqo waxaa qaadaya fanaanka maxamed axmed waxaa kula luuqaynaysa fanaanadda canab
halku nabarka cashabuu naabeeyey beri hore halku nabarka cashabuu naabeeyey beri hore naxdili hataabarilee hataabarilee halku nabarka cashabuu naabeeyey beri hore wanaruura eegmadu caanaha wanas fiixa sheekadu wanaruura eegmadu wanas fiixa sheekadu naf wax jecel hahahaha soo noqo soo noqo kollay kama nagaadee
حشيكذو والنظر روب لحيسه آه والنظر روب لحيسه يا عود وعذقة نفوح شعل ها ها ها ها سونقو سونقو كلي كما نقاتي يا سيد الموت
damaalkan waxa uu nagu yimid cabdixakiim maxamed macalin oo jooga baydhabo khayrudiin cabdulaahi cali cariiri iyo maxamuud cabdulaahi cali iyo daa'uud cabdulaahi cali cashqaano cabdulaahi cali saadiqo cabdulaahi cali daayiba isaaq mursal shukri fayaala maxamed maryan jamaal ismaaciil khaalid jamaal ismaaciil umayma maxamed isaaq zaakira aadan cabdi maadiya cabdulqaadir maxamed iyo cabdulqaadir maxamed isaaq cayad maxamed isaaq iyo maymuuna maxamed isaaq reer maxamed isaaq cali waxaay jecel yihiin inay taaniyad u diraan xaniifa cabdulaahi cali iyo bayaanadiin ibraahim mursal oo wiil ugu dhashay gobolka bay wiilkaasi oo loo bixiyey xakiim waxay leeyihiin allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax taraa aamin dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo sahra xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa abti ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa iyo adeer axmed xirsi cali iyo qoyskiisa iyo adeer mahad xirsi cali waa dhammaan ilmo xirsi cali oo cabdi ku jiro jaamac nuur iyo qoysaskooda iyo sidoo kale maxamuud xirsi cali iyo ugu dambeyntii adeer cali xirsi cali dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin farxad la hawada u marinayaan aadan maxamed xirsi iyo khayr cali nuur oo wiil ugu dhashay magaalada kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo taariikhdu markay ahayd toddoba iyo labaatankii bisha agoos aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin isku waara wabad khayr qabana rabba idinkala siiyo sidoo kale waxay hambalyo taas la mid ah gaarsiinayaan xasan maxamed xirse iyo qadan cabdulaahi axmed oo wiil ugu dhashay magaalada burco taariikhdu markay ahayd saddexdii bisha sebtembar ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxaan leenaha bay yidhaahdeen soo barbaar oo noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tara annagun waxaan leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka ibraahim oo dhegeystayaasha usoo qabo heesta labaad een dhegeystayaashan usoo qabanayno waa dardaalan iyo codkii muushe ismaaciil qalinle
dawadii nafteyday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadhadan hilaaci waqalkii daruurtay dilaacay dawadii naftayday haweentan ka doortay sida dayaxaanuuray habadadan hilaaci waqalkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye adaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi adaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi dagaalimaayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaalimaayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee toobiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee toobiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoe amahungowdo daacali hadaganay hoydaadoe amahungowdo daacali
waxa uu dhabaal nooga yimid cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti cabdi cali shariif cashiir axmed barigax shariif cabdulaahi ayaan cabdi maqtal iyo nuur cabdi maqtal ifraax cabdi maqtal iyo kaad cabdi maqtal asad cabdi maqtal xaliimo sheekeeye bashiir xayi rabaale xayi hire cabdi aar aadan weer dhagabalac anas maxamed yaakhay iyo dhammaan asxaabta waxaana ay hambali u dirayaan yuusuf cabdi maqtal iyo khadar shariif xasan mataan oo wiil ugu dhashay dowladdeegaanka soomaalida etoobiya waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray cabdikamaal cali aadan iyo daa'uud cali aadan iyo cabdiraxmaan cali aadan iyo maxamuud beriyow xasan iyo bayaan cali amiin iyo muhaab cali aadan iyo maxamuud cali aadan iyo yuusuf cali aadan iyo asxaab kaloo fara badan aan lasoo koobi karin oo ay ka mid yihiin cabdirasaaq yaasiin iyo hooyo cadey maxamed gurow iyo hooyo zaynab aadan xasan dhammaan asxaabtani iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan yaaquub cali aadan iyo jaaliyo yunis xuseen oo ay gobar ugu dhalatay degmada qaahira ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd sideedii bishan aan ku jirnay sagaalaad ee sanadka waxaan leenaha bay yidhahdeen gabadhaasi allaha ka dhiga tii soo barbaarta oo anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda bay yidhahdeen annaguna waxaanu leenahay aamiin caasha noo soo qabo hees saddexaad heesta kale dhegaystayaashaannu haynana waa dahabo waxaa qaadaya fanaanka shariif cabdallah xuseen
wandhalaydahay dahabo wardaanahaygi dayaco oo duhur walbana daharta aadunbaban dulmehera duufaankaanahaygu diilin daayara luli soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaaroadanku hoy dahday iyo diyaargaaro doonaya isbaan ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii dayriye haygu dirin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaroon doonaya hoy dahday ii diyaarigaroon ku doonaya cishqaydiiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo oo haddaadan iga dawayn wara anna waa ka diibano haygu deelin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigarood doonaya hoy dahday ii diyaarigarood doonaya dumar didayo wara aadun banka doortayo humile janta diinawa anigan ku diyaariyo haygu deedin ila duuhul daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ee diyaarigaroon ku doonaya hoy dahday iyo diyaarigarood doonaya haadeerisi noqon dadyahow candaha waadu daalladayde ayaadunbay daadiye dawaadaydii haydheelin daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ee diyaarigarood doonaya hoy dahday iyo diyaarigarood doonaya
dhammaan qurux badan waxa uu naga soo gaaray nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo ruweydo xasan daahir iyo raxmaruun xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir iyo cabdulcasiis maxamuud cabbaas iyo yaasiin ibraahim iyo salme maxamed iyo hooyo faadimo salaad iyo aabbo xasan daahir dhammaantood waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqor dabaalyiire fartii faraatiga waa tahay noorto daahir ibraahim iyo saygeeda sulaymaan xasan oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay baa la yidhi gabadhaasi waxaa loo bixiyey sihaam sulaymaan xasan waxay leeyihiin ducada waa dhankiinna waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga sahaamtiisa oo weynaata ee korta ee kaalin qaada dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray xamda maxamed xerse cabdishakuur cali maxamed nimco maxamed muumin naciima axmed xuseen umulkhayr shucayb nuur sumaya cabdalla cali iyo ifraax aadan xaashi raxme maxamed cabdi badre cusmaan axmed dhaktar daahir jaamac muuse daljir khaliil cabdi bashiir iyo abshir cabdi cabdulaahi waxaana ay hambalyo iyo bogaadaba gaarsiinayaan suheyb maxamed sacad iyo luul abubakar ibraahim oo dhowaan meherkood uu ku qabsoomay magaalada hargeysa somalilan waxaana ay leeyihiin meherkaasi ha idiin horseedo guur kheyr qaba aamiin heesta kale aan dhegeystayaashana u ciyaarayna galabta waa bulanbaalis codkii xasan aadan samatar guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaan kusoo gabagabeyneynaa heestaasi balanbaalis iyo codka fanaanka xasan aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo waa anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure oo idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
webi baal marayo sida miin barwaaqo oo guura dhaadhe webi baal marayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna beryaayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna beryaayo berdihii magooniyo aubaxii gadarbaxay balambalis qalimale balambalis qalimale balambalis qalimale balambalis qalimale hadbalaanka buuda cadaybi dhaanta hadbalaanka buuda cadaybi dhaanta biligtaada waata kalgacay kabiirtu bilicdaad wax dheer tahay biligtaada waata kalgacay kabiirtu bilicdaad wax dheer tahay meel baad ku hawro maajeen baldhiidhiyo maadhiyo baluulu meel baad ku hawro maajeen baldhiidhiyo maadhiyo baluulu barkay isku soodeen ambahal ugaadhiyo bayahaa dad soo marin markay isku soodeen ambahal ugaariyo baryahaa dad soo marin on weli burlaga goyn biyuhuna qulqulaya sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo yankubu badara odmayi bibata yankubu badara odmayi bibata biligtaada waata kagacayl kabirtu bilicbad wax dheer tahay shabaag bariisada barqinay samaalku hawdiyo banaanu beshunaabad bariisada barqinay samaalku ay beri samaatay qalintiyo barbaartuna aantiyo balooli ay beri samaatay qalintiyo barbaartuna gacantiyo balooli bulshokaygoo mutaysti sidanuu u beerraqo subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba ay beri samaatay qalintiyo barbaartuna gacantiyo balooli bulshokaygoo mutaysti sidanuu u beerraqo subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba idaacaddan galabta iyo wararka v o e na waa naga intaas dhegeystayaal intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
hawdiyo banaanu beshunaabad bariisada barqinay samaalku hawdiyo banaanu beshunaabad bariisada barqinay samaalku ay beri samaatay qalintiyo barbaartuna aantiyo balooli ay beri samaatay qalintiyo barbaartuna gacantiyo balooli bulshokaygoo mutaysti sidanuu u beerraqo subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba yaan kugu badhaada admariya